إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalk oo socdaalkiisii ugu horreeyey ku tegay magaalada baydhabo ayaa doonaya in uu xaliyo culeysyo ku horgudboon oo dhanka maamulka koonfur galbeed ah haweenka ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka ayaa wareejiyey hadiyado ay ugu tala galeen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan jiidda hore ee wilaayada maamulka somalilan oo uu khilaaf baani ka dhex jiro ayaa qabiil dartiis shaqada uga eriyey mid ka mid ah ciidamadiisa dowladda federaalka ayaa burburisay guryo ay lahaayeen dad rayid ah oo ku yaala degmada kaxda ee magaalada muqdisho warka dibaddana ciidamada yahuudda ayaa toogtay haweenay falastiiniyad ah u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo fidsan balse intaanan faahfaahinta u gelin waxaad ku soo dhowaataan qadar yar oo ku saabsan goosgoos muhiim ah birkaastood u bacleeshaana bakhtiyaa birjabtes dhexyaal birkaastood u bacleeshaana bakhtiyaa birjabtes dhexyaal Ee, halkan waxaa yaala koofiyadihii ciidamada shisheeye ay wateen ee, kuwaas oo loo sheegay inay xabadda ka celinayaan laakiin aan waxba u tirin Wataan kor baan usoo qaadaya mid kamid a koofiyadaha aad bay u culus tahay Ee, waxaad dareemaysaa madaxa ay ku jirtay in uu miisaan culus dareemayay waxaan ku arkay kontineero suqaar doofaar oo ku jiro halkan eh, qaansiir baa yaalla ama doofaar sidaad u garanayso imaamow imaamka waa imaamka meel meeshaana een, waxa ii muuqda een, waxaan sheegi karo een, waa ay ka duwan yihiin tisxiga iyo qurunka meesha ka muuqda
waxay yar manaqaana waa qurunkii gaalada ay cuni jireen oo ka- ay meesha ay ku baaba gaaladii meesha ku baabada qurunkii ay cuni jireen waa baktiya nijaasa laakiin annagu waxaan naqaana ma muslimahaan wax aan isticmaalna ma aha ilaahay amarkii waxaa dhacda marka kaas in laysoo sheegay leer warne xabad burundi oo gaalaa meeshaan socde maad bashiru ma ma maad maad maad noo timaadeed kii aan sidii ilaahay amarkii aan ku helay waa dagaalanay markaan dagaalanay ilaahay baa eh, ii fududeeyey inaan dilo qorigana waa ka qaatay bajo bajo bajo aanu ka war helaba iyo gaala igu soo dudaysa bajo bajo bajo maxaa waay waa warkoora waa waraan la aqaanin ku warramay haye marka way qabteen hadday ay qabteen taleefonkii iga xoogeen mididii iga siibeen kubihii way iga qaateen ase naa gaala ahoo doofaarada uruja way u galsheen
haye baali xumo meeshaan eh, qandigay ku xiran jireenoo xabaddow cilshaallahayn inay boojo taho suuf suuf xumo ummadda ay ku mari habaabayaanoo wad isfaafaaayaanay aa soo baxdo been inayba tahay dad badan waxay ku qofeen lafo oo qurmahoo baahay meesha ku dhintayahay godadkii kii boolihii ay ku jiraan ay ku qodfeen ase waxay yidhaahdeen lafakadaya Ee, waxaan aragnay in xoowahaygii nabadda nala kala diriraya saasaan u qaadanay diidba meeshii laysjirdilaayo oo aan laysdhehayn waxoohay dadkan waa dad shacaba waa dadkii aan xukumayna haddaan la dhehaynin oo dadkii layska dilaayo waxaan u qaadanay in nabadda nala kala ilaa- nala ka ilaalaho aan nabadna loo ilaalihay saasaan u aragnaan barnaamijkan oo ciwaankiisu yahay ceelbaraf iyo ciidamadii burundi kana kooban dhowr qaybood waxa uu bilaabo doonaa habeenka xadda soo socota insha allah sideedda iyo barka fiidnimo ama laba saac iyo bar birkaastood u bacleeshaana bakhtiyaa birjabtes dhexyaal birkaastood u bacleeshaana bakhtiyaa birjabtes dhexyaal madaxweynaha dowladda federaalk oo socdaalkiisii ugu horreeyey ku tegay magaalada baydhabo ayaa doonaya inuu xaliyo culeysyo ku hor gudboon oo dhanka maamulka koonfur galbeed ah cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka xasan sheekh maxmuud ayaa maalintii shalay magaalada baydhabo ku gaaray socdaal hore loosii shaaciyo oo dhanka hawada ah waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo kusoo dhoweeyay cabdicasiis lafta gareenna waa hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed iyo xubno kale oo shaqaalaha maamulkaasi u badan garoonka diyaaradaha ayaa waxaa isku geedaamay ciidamo etoobiyaan ah oo la sheegay inay sugayaan ammaanka laakiin sidii lagu yaqiinay kama aysan qaybgelin soo dhoweynta xasan sheekh maadaama uusan weli wax la meel dhigin abiy axmed socdaalka xasan sheekh ee baydhabo ayaa lagu tilmaamay mid ujeedooyin badan ah waa midda koowaad ee wuxuu doonayaa inuu xiriir la soo samaysto cabdicasiis lafta gareen oo ah nin uu halkaasi geeya farmaajo islamarkaana daacad u ah wuxuu sidoo kale xariga ka jaray qasri yar uu baydhabo ka dhistay lafta gareen kaas oo ah qasrigii saddexaad horey wuxuu laba daarood uga dhistay baydhabo iyo xudur xasan sheekh ayaa xalay baydhabo kula kulmay odayaasha la shaqeeya lafta gareen iyo siyaasiyiinta wuxuuna intooda badan ka codsaday inay kala qayb galaan xafladda caleemasaarka ah uu ku samaysanayo madaxtooyada muqdisho siyaasiyiintu waxay aaminsan yihiin in xasan ay haatan haystaan laba daran mid dooro waa midda koowaade inuu aqbalo cadaadiis uga imaanaya siyaasiyiinta ku sugan baydhabo islamarkaana ka dalbanaya haddii uu wada shaqayn doonayo inuu soo daayo mukhtaar roobow kaasoo ay xabsiga dhigeen saraakiisha itoobiya iyo farmaajo cadaadiska labaadna wuxuu yahay lafta gareen oo shuruud uga dhigay inuusan soo deen mukhtaar roobow siyaasiyiinta baydhabo ee uu xilalka u magacaabayan oo isaga kala tashado haddii uu doonayo wada shaqayn lama oga inuu labadaas midood u bareerayo inuu siyaasad labawajiilinimo ah la cayaarayo cabdicasiis lafta gareen oo ah nin uusan aamini karin maadaama ay saaxiibo isku dhow yihiin farmaajo uu dagaal ba-an oo siyaasadeed kala dhexeeyo hogaamiyaha koonfur galbeed ayaa haatan taageero weyn ka haysta jenaraalada ciidanka itoobiya ee ku sugan magaalada baydhabo xataa waxaa suuragal ah in itoobiya ay culays ka saarto dhanka koonfur galbeed haddii uusan dhankiisa kasii dhammaystirin heshiiskii uu farmaajo afarta dekadood ugu saxiixay abiy axmed ra-iisul wasaaraha itoobiya haweenka ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka ayaa wareejiyey hadiyado ay ugu tala galeen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan jiidda hore ee wilaayada maxamed ciise ayaa ka waramaya فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركبا munaasabad hadiyada lagu guddoonsiinayey ciidanka xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa ka dhacday markaska towxiid ee ku yaala degmada jamaame haweenka ku dhaqan jamaame ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka ayaa hadiyado kala duwan u gudbiyey ciidanka mujaahidiinta ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalka hadiyadan ayaa isugu jiray agabyo kala duwan oo muhiim ah haweenka ayaa sharaxaya waxaan u bixinaynaa waxa weeyaan ilaahay dartiisaan u bixinaynaa khaasatan annagoo ku hadlahayo maxay ahay tahay gabdhaha jamaame codkooda ku hadlahaya awalan ilaahay subxaana watacaala baa mahad iska leh na siiyey nimca islaam nimca iimaan intaa kadib waxaan deeq guddoonsiinaynaa mujaahidiinta deeqdaasoo ka kooban timir cimaamado iyo go'yaal waxaan ugu talagalnay walaalaha difaaca hore ku sugan ee mujaahidiinta ee cadowga ilaahay subxaana watacaala daafacahaya ee cadowga hortaagan mujaahidiinta waxaan leeyahay horta awalan waan salaamayaa waxaan leeyahay walaalayaal samra cadowga idinla samartamayaa ayagoo kufaar ah oo gaalo ah oo maaragtay diinta ilaahay ku caasiyey ayay dhaxanta iyo qabowga iyo dabaysha ay idinla joogaan sidoo kale mid kale oo ka mid ah haweenka ayaa iyadana waxay tiri xalfad ay aan u wadna ayaa maanta meeshaan ku kulansannahay timirta iyo camaamooyinka iyo go' qaneecada iskiiga celin lahaayeen xabadda siday u ridaan anakan gadaashooda caanaha timirta iyo go-ooyinka maalin kastaan saan u dul taagannahay ilaa nasriga aan ka helno waan isku xirannahay ilaahayna ma fidnee anakan mujaahidiin saanaan u garab taagannahay iyo isciilin xabadda ha ridaan anakan dushoodan hayna midka soo jeesta ilaahay kama dhigo oo ishaag shahiidka ilaahay ha ka aqbal akhlaas allah ka dhigo ugu dambeyn waxay halkaas ka soo jeediyeen tix gabay ah oo ku saabsan madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud waxaan rabaa tix gabay ah oo gaaban inaan meeshaan ka tiriyo kuna saabsan xasan garguurte xasanow xumaatadii horaad xidhiidka haysaaye xamariyo intii xebdegtiyo xidhiidka soomaali xanuun baad ku tahayoo kufrigaad soo xaaluuliniye xiqdii yartay buurundaysayad waadaa xanaaqdeene xaaraantii ku keentayna xarbiga looga xoog badane wilaal xoog lahano kaciyo abba xeel badane maciirkaad ku gaali xoog hadduu xamar xaashiishtiiday xaqiibaa dilaacoo kufriga xididkii loo siibiyey haweenka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa qaadanaya door muhiim ah oo ku aadan dhan kasta taas oo muujinaysa sida ay muhiim ugu yihiin howl walba maamulka somalilan oo uu khilaaf ba'ani ka dhex jiro ayaa qabiil dartiis shaqada uga eriyey mid ka mid ah ciidamadiisa sida warkaan uu ku faahfaahinayo haashim cabdinaasir xilli uu sii kordhayo khilaafka u dhexeeya maamulka somalilan oo mucaarad iyo muxaafid isku haysta ayaa waxay arrimahaasi saameyn ku yeesheen ciidamadii maamulka somalilan mid ka mid a askarta maamulka ayaa sheegay in laga ruqseeyey shaqadiisii ciidannimo taas oo uu sheegay in sabab looga dhigay inuu taageersan yahay mucaaradka muuse biixi sidoo kalena wuxuu sheegay inay jiraan askar kale oo xidhxidhan anigoo ah egsbliis xamse maxamuud ismaaciil cilmi oo ka tirsan taliska ciidanka booliiska ayaa waxaa ii yeedhay taliyaha ciidanka booliiska waxaanuu ii sheegay inuu yeeriyey kadib waxaa igu yidhi waad xidhan tahay waxaaba igu dhaartay hoggaan ku-xigeenka barmudku uu ii caddeeyey in labada xisbi dartooda aniga lii rusqeeyey sidaa darteed ayaa ayaa liigu rusqeeyey marka waxaan u sheegayaa qaarilamadu imika xabsiga ku jiraa marka waxaanu ka shaqaynaynay waxaynu ka shaqaynaynay iyo mustaqbalkeenni muxuu yahay baan leeyahay ragga iga dambeeyey muddooyinkii dambe waxaa jiray khilaaf ku saabsan dhanka doorashooyinka oo ka dhex jiray maamulka uu hogaamiyo muuse biixi waxaana lagu eedeeyey inuusan doonaynin in doorasho la qabto taas oo ay aad u diidan yihiin mucaaradka waxaana la isku weerarayaa qaab qabyaaladaysan arrinta ayaana gaartay in xitaa madaxda maamulka somalilan ay weerar afka ah ku qaadaan mid ka mid a hogaamiyaasha ururka ictisaam oo dhowaan geeriyooday halka kuwa mucaaradkana ay difaacayaan dowladda federaalka ayaa burburisay guryo ay lahaayeen dad rayid ah oo ku yaala degmada kaxda ee magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhulka la simay guryo jiingado ka samaysan oo ay iska lahaayeen qoysas shacab ah islamarkaana ku yaala degmada kaxda ee magaalada muqdisho qoysaskan ayaa sheegay in iyagoo warmoog ah ay mar qura ka war heleen guryahooda oo dusha sare looga soo duminayo waxayna intaas ku dareen in guryaha laga burburiyey iyo dhulka xoogga lagu qaadanayo ay u heystaan dukumentiyo rasmi ah waxaan ka camaraynaa ciidamo maanta xoog noogu imaaday xaafadannadii oo wax og jirin oo annagoo iska hurdino korka naga qabsaday oo dirayska iyo maxaan ku dhahday qoriga nagu handaday dhul sharciaan deganna oo canshuurtii nalaga qaado dukumentiga aan u haysanno nalama soo dacwaynin oo nalama dhihi kaalaya maxkamaddan iyo warqadahan iyo dacwaddan baa idinku socotiyo dhulkana laydinla leeyahaye bal kaalaya ka hadla nalama dhihin ciidan baa nala kor keenay guryaha anagi baa sidaa loo jajabiyey la arkayo annaga iyo maatadanadii bannaankaay daadsan tahay wax maxaan ku dhahdaayaan maxaan ku dhahday u cabanayno ilaahay ahayna ma jiro wax noo noolba ma jiro wax noo noolba ma jiro dad iyo duunyo wax noo nool ma jiro aniga saddex saacadood baan u xidhnaa anigan kula hadlaya saddex saacadood baan u xidhnaa ha hadlin darteed jajoog afka war maxaad nagu haysataan ma hadli kartaan qam qoryana lagu handaday dhanna waa lala tegey islaan maamo halkaa joogto waa lala tegey wiilkeedi waa lala tegey mid ka mid ah dadka ay dhibaatadu ka soo gaartay falkan ay ku dhaqaaqeen ciidanka dowladda federaalka ayaa sheegay in dadka loogu sheekayn jiray shabaab baa argagixiso ah laakiin ay ciidanka dowladda federaalku yihiin kuwa arrintaas ku sifoobay waxaad arkaysaan saaka gurya dad masaakiinay ku noolayeen oo sharci leh oo toddoba beri ka hor degmadu ay ka qaaday canshuurtii guryaha oo waxaa weeye toddoba beri ka hor laga qaaday dhismihii waddada in saaka dad tuuta xiran oo booliskii sheeganaya oo leh maxkamad baan ka soconnaha oo cid war ka haysa aysan jirin intay yimaadeen carruurtii iyo waayeelladii iyo waxaa weeye maaragtay curyaamiintii inay ku duldumiyeen waad arkaysaan waxaa weeye waxaa weeye waxaad arkaysaan in la yidhaahdo shabaab baa argagixisaa ah dadkii dawladda sheeganayana saas ay samaynayaan oo dadka ay saas u gelayaan toddobaadyo ka hor ayay ahayd markii dowladda federaalku sidan oo kale ay u burburisay guryo ay iska lahaayeen dad rayid ah oo ay qaarkood agoon yihiin islamarkaana ku yaalay degmada dayniile ee magaalada muqdisho halka warkaasa aad kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan iminkana warka dibadda ciidamada yahuudda ayaa toogtay haweenay falastiiniyad ah wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa shaacisay in haweenay falastiiniyad ah ay ku shahiiday magaalada alkhaliil ee dhacda daanta galbeed kadib markii uu askari yahuudi ah rasaas ku furay khufraan haaruun xaamid ayaa u geeriyootay rasaas uu askari yahuudi ah kaga furay qeybaha sare ee jirkeeda sida lagu xaqiijiyey bayaan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka maamulaha isbitaalka ku yaala magaalada alkhaliil oo goobjoogo ahaa markii uu dilku dhacayay ayaa sheegay inuu isku dayay qaadista gabadha uu xabadda ku dhuftay askariga yahuudiga ah balse ciidamada gumaysigu ay u diideen inuu u soo dhowaado taasoo keentay in muddo soddon daqiiqo ah ay gabadhu halkaas ku dhigbaxdo ugu dambayntiina ay geeriyooto ciidamada yuhuudda ayaa maalmihii lasoo dhaafay sii xoojiyey tacadiyaadka ka dhanka ah muslimiinta reer falastiin waxaana meelo badan laga soo sheegayaa iska horimaadyo dhex maraya muslimiinta iyo yuhuudda warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa